gudoomiyaha macaasasada macalin nuur ahna safiir hore khaliifulqaadir ayaa si weyn lagu soo dhoweeyey degmada guraceel ee gobolka waxaana ka qaybgalay soo dhoweynta gudoomiyaha maamulka degmada guraceel oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha degmada iyo sidoo kale xildhibaana ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo qeybaha ka dowlad bulshada magaalada guraceel ee gobolka galgaduud gudoomiyaha ayaa deegaanada galmudug waxaa u soo gaaray kurkulyada xaaladda ka jirta deegaanada iyo qeybaha muasasada ee ku leedahay galmudug ugu horeyn ayaa waxaa ka hadla soo dhoweynta gudoomiyaha maamulaha muasasada macalin nuur ee degmada guraceel cabdulqaadir axmed doore
aditoor sheekh cabdulqaadir macalin nuur iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ay maanta noogu yimaadeen mowdicii degmada gurceel ee xerta iyo maalo marka sharafay noo tahay dhanka kale xildhibaan cibaado yuusuf iyo qaar kamid xildhibaanada galmudug ayaa dhankooda ka hadlay soo dhoweynta gudoomiyaha muasasada macalin nuur ee soomaaliya walaalowna waa diinta islaamka waxaan ku walaalownay dowladnimada soomaaliya waxaan ku walaalownay inaanaan kala harin ilaa adduunya aakhiro soo dhowow waxaan ku walaalownay dhalashada miyaeda soomaaliya dhalashada miyaeda gurcaal waxaan rabnaa ilma soo dhowow qalifkan ugu soo dhowow waa ku hamalaynayna khaasatan mid gaaran kusii hamalaynaa ayaa ku soo dhowow degmada gurcaal oo ay soo dhoweynayaan safiirka ambasatorka u qaabilsan ururweynaha caalamiga islaamka soomaaliya safiir cabdiqaadir gacmo kulan ku soo dhowow soo dhowow marti kuma tihid gurceel waa gurigaagii waa baydkaadii waa meeshaadii waa dadkii kula dhaxlay dhaxalkii aabbahaa gudoomiyaha degmada guraceel faarax cabdi macalin ayaa dhankiisa ka hadlay soo dhoweynta isaguna sheegeen reer macalin nuur ay qayb ka yihiin faafinta diinta islaamka iyo sidoo kale gargalada ummadda soomaaliyeed runtii sharaftay noo tahay maanta inaan degmada gurceel kusoo dhoweyno ambaasadoor sheekh cabdulqaadir macalin nuur axmed siyaad oo runtii guud ahaan soomaaliya laga wada yaqaano gaar ahaana reer gurceel haddaan nahay sheekhu reer gurceel uu noo yahay marti nooma ahan ma aha markii koowaad ee gurcel yimaado runtii sheekh cabdulqaadir sharafay noo tahay maanta inaad noo timaadid waa ugu ammaanaynaa waan ugu bogaadinaynaa noodhaata kalaad noo timid waxaan rabaa inaan kugu soo dhoweeyo deegaan lagaa jecel yahay iyo dadku jecel hadday xeer tahay iyo hadday bulsho tahaba dad runtii ay ka go-an tahay qalbi wanaaggaaga iyo waxa ay kugu barteen oo marna aad tahay caalim diinta islaamka ka shaqeeya keliya aad intaasna ku koobnayn aad tahay siyaasa soomaaliyeed oo ummadda soomaaliyeed u adeega gabangabadii munaasabada soo dhoweynta ayaa waxaa bulshada iyo qeybaha kala duwan mas-uuliyiinta uga mahad celiyey soo dhoweynta khaliif cabdulqaadir macalin huur isagoona sheegay in galmudug ay qayb ka tahay bulshooyinka sida weyn looga soo gaaray faafinta diinta islaamka waxaan kaga mahad celinaynaa soo dhoweynta diiran aadna soo dhoweyseen qurubteenna waa isla jirtay in kastoo badankeenna oo kala maqnaa sida guddoomiyaha sheegay iyo xildhibaanadii ka horreeyeyba anugu waxaan ka tirsanahay galmudug waxaan kasii ahay gurceel waa deegaana ii tahay waana deganahay alxamdulilah rabbilcaalamiin markii koowaad iyo markii labaad iyo markii shanaad ma ahan oo imaaday marar badan aha mid waan imaan doonnaa insha allah waxaan leeyahay ilaahay ajira idinka siiyo niyadaas wanaagsan oo aad maaragtay noo muujiseen adduuniya akhre allah idiin wanaajiyo roob degdega ah allah keeno dalka nabad allah ka dhigo dhiigga daadanaya allah joojiyo dowladdana khayrka allah waafajiyo maamulka meesha ka jira khayrka allah ku xoojiyo